horta gabay macnaheedu waxa weeye gaabay hadalba gaabay ninka tiriyaana waa gaabiyaa soo gaabiyey luuqadii lagu hadlayey waxa uu sameeyo muhiimadda koowaadna wuxuu qabtaa inuu afka dadkaasi leeyahay ama luuqadda uu hayo qodobka kaleoo muhiimka ahi waxa weeye waa hub loo isticmaalayo muhiimadiisu nabadda iyo colaadda intaba waa hub uu ku aarsado qofka ciilka qaba oo gabyaaga ahi run ahaantii tusaale ahaan hadday iska hor yimaadaan ninka gabyaaga iyo cid baa muxuu ahaa dhibaato u geysatay inuu afkiisa ku ciilbaxo marka waa hub lagu ciilbaxo afku wuxuu la xoog yahay madliga xawda kaajara buu yiri tayadiisa iyo nuxurkiisa iyo waxtarkiisu muxuu ku xiran yahay ma ereyada ma waktiga ma dhacdooyinka ma qofka tirinaya wuxuu ku xiran yahay horta marka ninku gab yahayo hoyaale hoyaalayey hoyaalayey hoye hoyaalayey hoyaalayey dadka yimid oo tobanka kuna oo garoonka ku jira uma wada gabyaysid ee waxaad u gabyaysaa dad khaasa oo fariinta ka faa'iidaysanayoo qabsan kara hoo yaa leh hoo yaa leh hey hoo yaalayey hoo waxaa hoo laleeyahay horta fariintaasoo ninkay ku socotay dadka dhan oo garoonka hortaada jooga u wada gabyi maysa ka soo tag muhiimadda kale ee uu leeyahayna waxa weeye in lagu abbaaro yooltoogad wax la yidhahduu leeyahay marka koowaad waa inay ku calaamaysan tahay meesha aad u socoto geedkii aad rabta ku soo yiigo arar soo bar ardilow ani dheh waxaa doonta soo dheh laakiin yooltoogadka waa inuu gabyaagu leeyahay yooltoogad muhiimadda ugu weynna waxa waaye fariinta meesha loo rabo in lala helo dharbaaxada sidaasaan u gartay muxuu aha aan u malaynaya su-aashaada jawaabteedu inay tahay waayo fariimuhu maxay u badnaayeen baryaan fariimuhu waxay u badnaayeen wacyigelinta oo muxuu ahaa nabadda soomaaliya nabadda dowlad wanaagga horumarinta bulshada kuboorinta adeega dadka inay muxuu ahay ka shaqeeyaan adeega bulshada kor loo qaado sida nadaafadda biyaha nadiifintooda oo kale ka faa'iidaysiga badda oo kale ka faa'iidaysiga beeraha iyo nabadda ka hortagga colaadaha waxaasay ay muxuu ahay u badnaayeen fariimaha aan samaynayna ma laga soo bilaabo waayihii rigrigan oo uu bilaawda dagaalku oo xaajadu rigrigan weeye iyo riigta nacab leeye rugta laga hoggaanshaana waa rabitingaar leeye rukuubka ay ku guurtaana waa reer kala gey sidaan usoo bilownay wacyigelinta barnaamijka rigrigan oo dagaalada sokeeya iyo colaadaha soomaaliya iyo midka caalamiga ah oo nagu socda ay dhammaan waayeenba sidaasaan ku wadnay marka hawsha ugu badan eena hortaali waxa weeye bulshada inaan ka jihayno waddadii xumeed oo dagaalada oo abaarta oo colaadaha oo isna ah oo isxinka oo qabyaalada xinka iyo xaasidnimada ee aan u jeedino midnimada iskaashiga wadajirka wada noolaashaha wax wada qabsiga iyo isku fallaashaha sidaas wey laakiin berigii hore gabayga iyo sugaanta guud ahaanba meesha lagu shiisho laftu way jebi jirtay hadda maxaa nuxur tiray waxay isku aadan tahay horta sideedaba isticmaalka suugaantu waa toddoba qaybooda loo isticmaalaa ammaan iyo caay faan iyo calaacal guubaabo habaar iyo iyo duco toddobadaas qaybooda loo isticmaalaa marka markasta waxay ku xiran tahay marxaladda aad taagan tahay marka wax badanaan aan anagu ka soo hadalnay run ahaantii oo ereyo badan oo aanan isticmaali aan isticmaalay oo aanan iloobi karin waa jiraa mid kamid haddaan kaaga soo qabto berigii warloodhiska ogayaasha dagaalkay ummadeenna wereershay awr maahoo qalan mayno iibsan mayno dibi maaha orgina maaho orgina maahoo qalan mayno isweydiiya bulshoy waxay noo anfacaan kaasi waa jiray waxaa kaloon weeraradii aan ku samaynay kamid ahaa oo aniga aan isticmaalayay soomaali weynay xilligu waa giiraan warana waagay yimaadana wacyigu wuu isbedelayayo wax ku qaata taariikhda waad waayo aragteene waxaan uga dan leeyahay haddaan weedha ka caddeeyo waaye dur sugay waa inuu sharaf waraabtaayo oo u wadxaa jeer hadduu rido wadaanka iyo weerweerka jiilaalka iyo oomas walaahowga waxaan jirin abuurka iyo huqdiyo wadaxkalayaaca walbahaan aan jirin beelidiyo ama haweenaynta waswaas curinta beelkalawadkiiyo kala wasiisaynta iyo iswarjaafka waagala dilkiiyo kala wadeecaynta walaala iskudana kala wadkiiyo wabaraduuduubka waddankeenna hooyo nibcaha wadayabohdoonka waxnatarada iyo dowladaha lacaga weydiinta waxyaqaana guulka iyo tashigaykii waxgaranliidka wadagelidda weelbaarashada waxun xalaalaynta waa war dheer oo muxuu ahaa aan waktiga inoo saamaxaynin waaye marka aad eegto miisaanka qaninimada ereyada la isticmaalayo iyo waxtarka gabaygii adiga kugu qiimaha badnaa ee aad maqasho dhegaysato ama aad samaysay keebuu ahaa afar beed hadaad naga maqashiiso iyo sababta aad ku xulatay dhismaha horta gabayga kan uu qiimo badan haddii aanan qaldanayn waxa weeye afar uduglayda ama meeris dheeraha hoo yaale hoo yaale ho yaalayay hooya afar tiir buu ku taagan yahay waxaa ku xiga afar afar udugley dhadig na hoobaloy hoobaloy hoobalay hadda haddaba bar aamburka midka la yidhahdo waye bardaboolka waxaa ku xiga saddex udugley marka maal lagu shexnaday majare wiil oo u wado isaguna saddex lugood uu ku istaagan yahay laba lugood leh ayaa ku xigta salsal waa salsalka ama midka cawrta lagu raro ee ayaa ugu qanisan marka sidaasay ku soconaysaa ilaa uu lukowle wax la yidhahdo ku tago waa kaa gabagii aniga aan gabay aan maqlo igula qiimaha badnaa oo xilligii burburka khaas ahaan haddii aan ka soo qaato waxaa iigu qiimo badan gabay la yidhahdo gardhible oo uu tiriyey abwaan bashiir sheekh maxamuud jimcaale dhilac oo hadda maraykanka jooga oo la yidhaahdo gardhible gardhiblea la yidhahdo waxa weeye waa xujo isfar taagan oo mid walbaaho gar weeye aadan kanaa gar daran iyo kanaa gar le midna aadan dhihi karin tusaale ahaan wuxuu yidhi libaaxa dhihi jooga daraarana gooman gob weeye ee dhowrsan toon weyn isku dhoon leh kiyo dhacadiida dhufaan kore neexay oo soo xore dhaafay geedkii uu ku dhuuntay hadduu dhacardaaqo ee uu dhigo meesha nimay dhogagelba ka dhacay ratigaasi saadkiina ku dhiiran hadduu dhinaciisa fardiisa ka dheerto ka dheehdo waa dowlad libaaxay hadduu dhaqsabooday aargooluhu dhaarto ninkuna caradhaafe dhuunbuur lixlagaaba intuu ku dhalaasho dhambaysha ka raacdo wuu la gefay haddana xabadii ninkuna caradhaafe dhuunbuur lixlagaaba intuu ku dhalaasho dhambaysha ka raacdo fudaydhicidiisa barbaaxyo fijaasa hadduu dhag ku siiyo ninkuna dhidibtooso uu dhiman waayo aarkaa dhihi jooga iyo ninkaa dhibtu gaartay dhaliisha midkaale eebaha dhibanaase gartaa dhexdhexaasa libaaxa wuxuu xaq u lahaa inuu ugaarsado oo hadduu geel helo iyo hadduu ari helo iyo dawuc helo uu cuno ninkuna xaquu u lahaa naftigiisa inuu geedaha ku daysto oo si labada ugu daaqo marka yaa kar daran aad baa umahadsantahay abwaan xeersi dhuux waan kaaga mahad celinaa inaad saaka nagala qayb gashay barnaamijka saaka iyo caalamka mahadsanid khayr badan baan kuu rajeynaya